roobka dhirta oo ku qubdiya magaalada Kismaayo ayaa saameyn xooggan ku leedahay nolosha dadka danyarta ah gaar ahaan dadka naafada ururka xafiiska naafada magaalada Kismaayo iyo gebi ahaanba gudaha Ngali biyo daadadka roobabka anjeysidii burburka xooggan ee xafiiska waxaana ku mid ah ururka naafada iyo codsi andirenga dowlada jubbaland hay-adaha samafalka iyo qof kastoo awooda in walku ka wada xafiiska ururka naafada maadaama dayactiruusa ambaahiya magacayga waxaa layidhahdaa xaawo cabdi aadan biyaha alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa keenay biyaha dhibaato badan bay nagu hayaan xafiiska afar ilaa tobanka saac hadduu roob da-a biyihii baa galahaya waa guraynaa dhibaato badan korna waan ka imaanayaan hoosna daad baa naga soo gala
haddar ilaahay nimcuu keenay wuxuu ilaahay keenay ilaahay baan ku naqaanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin nimco ilahay uu keena weeye xafiiska biyaa soo galay kor biyaa ayuu ka soo daayey hoos biyaa ka soo galay waxaan rabnaa in hadduu alla kuu subagoly hadday hay-ad tahay iyo hadday maamul tahay xafiiska in loola hagaajiyo oo loola dayactiro meel walba jiingada qaybta gadaal waa soo aragteen gudaha waa soo aragteen waxna saacido oo hay-ada ama dada hay-adaha guryaha way dhisan xafiisyada way maalgeliyaan hay-ado badanaa dadka u sameeya xafiiskooda u camira annaga xafiiskeenna wax noo camira ma jirto kun kaaga ku dhisaan aan ku jirnaa kun baan ku dhisanaa halaal doolar iska aruurinaa safiitadaa cusub aan gadanay deena haddaa waagii hore kusoo qadanay halaalaa loo bixiyey jiingadda waa saasoo kaleeto dhulkaan samiitada saasoo kale mutalaalka saasaa kusoo qadanay ganjaalka saasaa ku samaysan hadda ganjaalka waa arkaysaa inuu naga jajaba yahay intaasoo naafaan nahay waxa annaga iska aruurina mahana wax kale oo meel gooniya naga soo galahay ma jiro
ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka naafada magaalada kismaayo shukriya saciid axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka saya xuseen cabdulaahi faarax iyo ku warbeen xaalada ururka haysada iyo saameynta usa kuwaladii roobka xaalada roobka saameyntuu nagu yeeshay saameyn weyn aan la qiyaasi karin waay wuxuu nagu yeeshay roobabkii oo mar walba gabdhihii dhibaatooyin gabdhihii ka shaqaynayay iyo raggii jooga xafiiska aan isugu daadadka noo soo gelaya alaabtii taale ee naga wada qoyday kombiyuutaraadka ay qoyeen wax aan ku fadhiyadii ay alaabtii lagu farsanay kulli ay wada qoyeen saameyn aad u weyn iyo aad u weyn bay nagu yeelan biyaha gudahay usoo galeen korna waa noogu yimaadeen dhinac walbay noogu yimaadeen biyaha hadda nimca ilaahay keena annagu ilaahay waxaan leenahay roobkan macnaha barwaaqa allah nooga dhigo nimcada nusqaanteeda allah naga hayo laakiin roobkii saameyn weyn buu nagu yeeshay waxaan ka codsanaynaa xafiiska ina loo hagaajiyo oo naloo dhiso meelaha biyaha ka imaanayaanna laka qabtade xafiiska in kor loo qaaduu rabaa biyaha kusoo rogmanaayo korna waa ka dayacan yahay hoosina waa ka dayacan yahay in xafiiskii waxaan ka codsanaynaa in loo yimaado xafiiskana laka dhiso naafada xaqeeda dadka dadka xaqa la siiy xagaha qaba naafada in la siiyaan dalbanayna wax dheeraada yaan laba siininba laakiin qofka lugaha qaba waxa la siiya in la siiyaan codsanayna